bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu عalىa rasuuli اllah salى اllahu عalayhi wعalى aalihi wصaxbihi wslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caaw uu ka bilaabmayaa aayadda koob iyo afartanaad ee suurat اlanfaal waxaanu ku joogaa aayadda sagaal iyo lixdanaad allah waxau ihi subxaanah waclamuu anamaa hanimtum min shay waclamuu anamaa ghanimtum min shayin faana lilahi khumusahu walirasuuli walidi lqurbaa walyataama walyataamaa walmasaakiini wabni الsabiili in kuntum aamantum biاllah in kuntum aamantum biاllahi wma anzalna clى cabdina ywma alfurqaani ywma altaqa aljamcaan wallahu cla kuli shayin qadiir hadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay xukmu taqsiimi alghanaa'im haniimooyinka qaybinta la qaybinayo iyo xukumka ay leedahay waxaa khaniimana la yidhaahdaa waa maa ukhida min alkufaari biquwa waxa gaalada xoog iyo cudud lagaga qabsado ayaa la yidhaha khaniimo waana min algunmi oo waa fawz ama guul la gaadhay in xoolo xoog lagaga qaado gaalada laakiin wixii dagaal la-aan ku yimaada ama ay ka cararaan fay baa la yidhaahdaa ee khaniimo ma aha waxaa markaa aayaadkan allah uu ku tilmaamayaa tabaaraka wa tacaala haniimadaas oo ah xoolaha xoogga lagaga qabsaday gaalada markii lala jihaadayay ama lala dagaalamayey qaabka loo qaybinayo waxaana allah uu tilmaamay subxaanah in khaniimooyinkaas loo qaybinayo shan qaybood faana lilaahi khumusahu walilrasuuli walidi lqurba walyataama walmasaakiini wabni sabiil marka khaniimadii shan marka loo qaybiyo afar waxa iska leh ragga mujaahidiinta ee khaanimiinta ee dagaalka galay ee xoolaha soo qabtay halka soo hadhayna waxaa loo qaybinayaa shantaas infi oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo qaraabadiisoo banu haashim iyo banulmutalib ah iyo agoonta iyo dadka baahan iyo socotada marka halkaa soo hadhayna shan baa loo sii qaybiyo waa khumusulkhumus ilaahay tabaaraka wa tacaala markaa qeybteeda sidaas ayuu u xukumay khanaa'imta fa anna lilaahi ayaa ugu horraysa marka allah subxaanahu wa tacaalaa ma qeyb gaaroo loo qoondaynayaa jirta khilaaf baa ku jira culimmada qaar baa yidhi waxa weeye sahmi ilaahay tabaaraka wa tacaala dartii loola niyoonayo masaalixulcaama lagu bixinayaa jira laakiin sida raajixa waxaa allah loogu bilaabay uun waa tabarukan waayo isagaa amray qeybtan oo tawaliyey markaa dee qeyb kaloo lixaad oo allaah loogu magac darayaa ma jirta eh waxa uun loogu furfuray tabaruk iyo maadaama alla uu yahay subxaanahu wa tacaala ka qeybtan isagu amray ee xukumay laakiin aqsaamtu waa uun shanta ka dambayso alrasuul wadawi lqurba walyataama walmasaakiin wabni sabiil shantaas uunbaa loo qaybinayaa khumusulkhumus oo halkii soo hadhay oo shan loo sii qaybiye ah afartii kalena waxaa iskale mujaahidiintii iyagu dagaalka waxa weeyaan galay ee khaniimada iyo xoolaha soo khaniimaystay waxaa kaloo aayaadkan ku sugan tadkiirullaahi casa wajalla licibaadihi almu'miniin binicamihi calayhim binnasri fii yowmi badrin ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu addoommadiisa muuminiinta ah xasuusinayaa maalintaa beder nicmadii uu ku galladaystoo ah inuu guuleeyo guusha uu gaadhsiiyey iyagoo tiro yar ayaa haddana cadowgoodii alla uu jabiyey iyagana guusha uu gaadhsiiyey marka waa nicmo weyn oo ilaahay tabaaraka wa tacaala u xasuusinayo si ay rabbi ugu shukri naqaan waxaa kaloo aayaadka ku sugan amru lmu'miniina bihabaati fii saaxati alqitaal wa taacati illaahi wa rasuulih wa cadami tanaasuc ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu amray addoommadiisa mu'miniinta ah marka ay gaaladii la kulmaan ee foodda laystaro inay waxa weeyaan saaxadii dagaalka ku sugnaadaan oonay ka cararin iyo inay alle iyo rasuulkiisaba ateecaan khilaafkana ay ka fogaadaan oo aanay iskhilaafin yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu waadkuruu allaha kasiira lacallakum tuflixuun wa atiicuu allaha warasuulah walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin waxaa kaloo aayaadkan ku sugan makru shayطaani wa khadiicatuhu liatbaacih wa qowli lmunaafiqiina fi lmu'miniin khiyaanada iyo dhagarta uu shaydaanku dhagrayo atbaacdiisa oo intuu u ballan qaado guul iyo waxa weeyaan caawimo ayaa marka goobta halaagga iyo dhibka uu ku hubsado uu ka dhaqaaqayaa waid zayana lahum shayطaanu acmaalahum waqaala laa gaaliba lakum alyowma min annaasi wainii jaarun lakum falama taraa'at ilfi'ataani nakasa calaa caqibayh waqaala inii bariiءu minkum inii araa maa laa tarawn inii akhaafu allaha wallahu shadiid اlciqaab waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay munaafiqiintu afxumada iyo edabdarrada ay mu'miniinta kula dhaqmayaan iyo waxay kula hadlayaan id yaquulu lmunaafiquuna waladiina fii quluubihim marad gara haa'ulaa'i diinuhum waman yatawakal cala allah faina allaha casiizun xakiim waxaa kaloo aayaadka ku sugan darbu lmathal biaali fircawna waman qablahum liliticaadi bihim waxaa tusaale iyo mathal laynoogu tilmaamay fircawn iyo atbaacdiisii hore iyo wixii helay si loogu cibro qaato oo ay dadka ka dambeeya cashar ay ku cibro qaataan ay kuwaasi ugu noqdaan ka da'bi aali fircawna waladiina min qablihim kafaruu biaayaati illaah faakhadahum allahu bidunuubihim ina allaha qawiyun shadiid alciqaab waxaa kaloo rabbi subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay bacdu sifaati alkufaar wa kayfiyatu mucaamalatihim gaalada sifaadka iyo tilmaamahay leeyihiin wax ka mid ah iyo sida loola dhaqmayo allah waxau idhi ina shara addawaabbi cinda allahi aladiina kafaruu fahum laa yu'minuun aladiina caahadta minhum huma yanquduuna cahdahum fi kuli marati wahum laa yattaquun faima tathqafannahum fi lxarbi fasharid bihim man khalfahum lacallahum yadakkaruun waxaa kaloo rabbi ku tilmaamay aayaadkan almru biicdaadi alquwati lilkufaar wa jawaasu sulxi macahum in waxa weeyaan laysfaray mu'miniintu inay u diyaargaroobaan gaalada iyo dagaalkooda iyo jihaadka inay isu diyaariyaan iyo inay bannaan tahay marka baahi iyo dani keento maslaxana ku jirto gaalada laftooda in heshiis iyo ballan lala geli karo waacidduu lahum ma staطactum min quwati wa min ribaati اlkhayl turhibuuna bihi caduw allahi wacaduwakum waaaakhariina min duunihim laa taclamuunahum allahu yaclamuhum wma tunfiquu min shayin fi sabiili اllahi yuwafa ilaykum waantum laa tudlamuun ilى qowlihi tacaala wain janaxuu lisalmi fajnax laha waxaa kaloo aayaadkan ku sugan almru btaxriidi cala alqitaal in nabiga sala allahu calayhi wasalam la amray mu'miniinta jihaadka inuu ku booriyo oo ku tirtirsiyo yaa ayuha annabiyu xarid ilmu'miniina cala alqitaal in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibuu mi'atayn waxaa kaloo aayaadka u dambeeya ku sugan xukmu lasraa fi lxarbi waalghanaa'im xukumka dadkii dagaalka lagu soo qafaashay gaar ahaan asraa badrin maxaabiistii bader iyo xukunkooda allah waxa u ihi subxaanah waclamuu waxaad ogaataan annamaa ghanimtum in waxaad khaniimaysateen ee aada xoog ku soo qabsateen oo min shay-in shay ah qaliilan kaana aw kahiira ha yaraada ama ha badnaado wax alla wixii aada soo qaniimaysateen fa anna lilaah ay fa xukmuhu xukumkiisu waxa weeyi anna lilaahi alla inuu u sugnaaday khumusahu shan meeloodow meeshiisu inay alla u sugnaatay walirasuuli rasuulkana inuu u sugnaaday khumuskaasoo shan meeloodow meel ah walidilqurbaa dhowaanshaha kuwii u saaxiibka ahaana inuu u sugnaaday oo qaraabadii nebi moxameda sala allahu calayhi wasalam oo ah banuu haashim iyo banu lmualib oo man taxrum calayhim asadaqa ah walyataamaa iyo agoontii ayaa khumuskaasi u sugnaaday iyo walmasaakiini masaakiintii baahnayd buu u sugnaaday iyo wabni sabiili ina wado oo qofkii socotada ahaa ee musaafirka ahaayah ilaahay markaa aayaddaa wuxuu ku tilmaamay in khaniimadii khumuskeedu uu u sugnaaday shantaa sinfi oo saynu hore usoo tilmaannay waxa uun loogu furfurtay lilaahi tabarukan laakiin asnaafta lagu bixinayaa waa shantaa rasuulka iyo afarta qole kale waana khumusul khumuskii sidaynu sheegnay oo waxa weeyaan khaniimada marka ugu horraysay xoolihii halkaa lasoo dhigo shan meeloodow afar meelood mujaahidiintii baa iska leh halkii soo hadhay ayaa iyagana shan meelood loo sii qaybinaya oo waa khumusul khumus oo jalaaluddiin asuyuuti jalaaleynka waa ka ku odhanaya yastaxiquhu annabiyu sala allahu calayhi wasalam waalasnaafu alarbacatu calaa maa kaana yaqsimuhu min anna likullin khumusu lkhumus waalakhmaasu alarbaca lilghaanimiin nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo afarta qolee ka dambaysa ayaa mutaysanaya khumusul khumuska oo waxay u mutaysanayaan dee siduu nebiguba u qaybin jiray oo ah in waxa weeyaan shan meeloodow meeshaa ka soo hadhay afartii kale shan loo sii qaybinayo oo qof walba waxa weeyaan uu hal meelood oo shantaa ka mida uu heli doono afarta soo hadhayna ay mujaahidiintu leeyihiin waclamuu waxaad ogaataan annamaa hanimtum in wixii aad qaniimaysateen oo min shay-in shay ah fa anna lilaahi ay fa xukmuhu xukumkiisu waxa weeyi anna lilaahi alla inuu u sugnaaday khumusahu shan meeloodow meeshiisu alla inuu u sugnaaday iyo walirasuuli rasuulka inuu u sugnaaday khumuskaasi iyo welidilqurbaa dhowaanshihiiyo qaraabada kuwa u saaxiibka ah iyo walyataamaa agoonta iyo walmasaakiini masaakiinta iyo wabni sabiili kuwa socotada ah ayaa uu u sugnaaday in kuntum waa haddii aad ahaateen aamantum billaahi alle kuwa rumeeyey iyo wamaa kii ansalnaa aanu ku soo dejinnay calaa cabdinaa addoonkayagii nebi muxamed ahaa yowma alfurqaani kala saaridda yoomkeedii maalintii xaq iyo baadilka la kala saaray waa yowmu badrin eh ka bedel yowmulfurqaankoo yowma maalintii aanu ku soo dejinnay nebi moxamed iltaqaa ay kulmeen aljamcaani labadii col oo gaaladii iyo muslimiintii marka in kuntum shardigaa jawaabkiisa jalaaleynku ay faclamuu daalika buu soo qadarayaa sidaa ogaada haddaad tihiin dad mu'miniina ama waxaad usoo qadari dee famtatiluu daalika arrinkaa ku dirma oo ku toosnaada oo xukumkaa iyo sidaa rabbi u khaniimada u qaybiyey u qaata in kuntum haddii aad ahaateen aamantum kuwa rumeeye billaahi alle iyo wamaa kii ansalnaa aanu ku soo dejinnay calaa cabdinaa addoonkayaga aanu ku soo dejinnay ee malaa'igiyo aayaada min almalaa'ikati walaayaat yowma alfurqaani maalintii kala saaridda ama kala saaridda yoomkeedii aanu ku soo dejinno yowmu badrin ah ka bedelo yowma altaqa aljamcaani maalintii labada col kulmeen aanu ku soo dejinnay waa colkii gaalada iyo colkii muslimiinta ah wallaahu allana calaa kulli shayin shay walba qadiirunkii awooda weeyi oo awooddiisa waxaa ka mid ah inuu idiin hiiliyo idinkoo yar gaalana uu jebiyey iyagoo fara badan waa biqudratihi id antum bilcudwati addunyaa wa hum bilcudwati alquswaa wadkuruu waxaad xasuusataan id wakhtigii antum idinku bilcudwati dhinacii aad ku sugnaydeen ama dacalkii addunyaa u dhowaa xagga madiina oo toggii beder dacalkiisa ama dhinacii xagga madiine xigay aad ku sugnaydeen idinkoo mu'miniintii ah wa hum iyaguna waa gaaladee bilcudwati dhinacii ay ku sugnaayeen ama dacalkii alquswaa fogaa ee xagga madiine ka fogaa xagga makana xige ay ku sugnaayeen oo waxa weeyaan toggii bederee u dhexeeyey labada qolo ayaa qoloba dacal ka joogtay qolada nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo mu'miniintuna dhinaca xagga madiine xiga ayaa ay ka joogeen gaaladuna dhinacaa fogee xagga maka toggaana u dhexeeyey wadkuruu xasuustayd wakhtigii antum idinku bilcudwati dhinacii ama dacalkii aa ku sugnaydeen addunyaa ee dhowaa ee xagga madiine xigay wa hum gaaladuna bilcudwati dhinacii ama dacalkii ay ku sugnaayeen alquswaa ee fogaa ee xagga maka xigay waarakbu qoladii socotada ahayd ee rakuubkiiyo gaadiidka saaraydna waa safarkii quraysheed ee abuu sufyaan wataye asfala ay fii makaanin meel ay ku sugnaayeen makaankuo asfale idinka hooseeye minkum idinka oo xagga xeebta iyo badda ay idinka mareen iyagoon idinkaba fogeyn oo warakbu qoladii socotadee rakuubka saaraydna asfale ay fii makaanin meel ay ku sugnaayeen meeshoo asfale idinka hoosaysa minkum idinkoo xagga xeebta ama dhinaca badda ah waa xagguu uga leexday markuu ogaaday nebi maxamed iyo asxaabtiisu halka ay joogaan walow tawaacadtum alla wuxuu yidhi walow tawaacadtum haddii aad ku ballami lahaydeen idinka iyo ciidanka quraysheed antum wannafiir idinkiiyo colkii maka ka soo baxay haddaad dagaalka ku ballami lahaydeen lakhtalaftum waa isku khilaafi lahaydeen filmiicaadi ballanta oo wakhtiga iyo ballanta waa isku weydaaran lahaydeen oo iskumaydaan waafaqdeen walaakin liyaqdiya allaahu waxaad u soo qadartaa walaakin jamacakum allaahu bikayri miicaad ha yeeshee ilaahay baa idinku kulmiyey ballan la'aan ilay nebi maxamed iyo asxaabtiisu dagaalba umay diyaargaroobin qitaalna umay socon safarka quraysheed ee shaam ka yimid unbay usoo ambabaxeen laakiin qolada quraysheed way isku soo habar wacdeen oo markay maqleen nebi maxamed iyo asxaabtiisii safarkiinnii bay ku soo baxeen dee iyagu rag soo diyaargaroobay bay ahaayeen laakiin nebi maxamed iyo saxaabadiisu dagaal umay socon safarkaa iska sahlan mooye wax kale umay soo ambabixin marka allah waxa uu yidhi walow tawaacadtum haddaad idinkiiyo ciidankaa quraysheed ku ballami lahaydeen dagaal lakhtalaftum waa isku khilaafi lahaydeen filmiicaadi ballanta walaakin jamacakum allaahu bikayri miicaad ha yeeshee ilaahay baa idinku kulmiyey ballan la'aan hore idinkoon ugu sii ballamin dagaal maxaa alla idiin kulmiyey liyaqdiya allaahu si ilaahay u xukumo amran arrin arrinka oo kaana ahaaday huwa amarku mafcuulaa mid la samaynayo dhacayoon marnaba baaqanayn wa huwa nasru lislaami wa maxqu lkufri arrinka aan baaqanaynee dhacayee hore ilaahay u xukumay waa maalintaa halkaa islaam in ilaahay ugu hiilinayo gaalana uu ku baabi'inayo kaasi si uu u xaqiiqoobo ayaa ilaahay idinku kulmiyey hore idinkoon usii ballamin liyahlika man halaka can bayinah wa facala allahu maa facal sidaana rabbi wuxuu u sameeyey liyahlika si uu halaagsamo man halaka ciddii halaagsamaysaa can bayinatin ay calaa bayinah xujo cad korkeed iyadoo ku sugan ay u halaagsanto oo wayaxyaa uu noolaado man xaya kii noolaanayaana huwa manku can bayinatin ay calaa bayinah xujo cad korkeed isagoo ku sugan uu noolaado oo canta bimacnaa calaa aynu ku macnayno ama bimacnaa bacdu oo sida la tarkabunna tabaqan can tabaqo ay bacda bayinatin si ninkii halaagsamayaana xujo cad dabadeed ugu halaagsamo kii noolaanayaana xujo cad dabadeed u noolaado ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaa u sameeyey halaagga waxaa laga tilmaamayaa kufri iyo gaalnimo ruuxii gelaya waayo waa mowt macnawi ah qof qalbiga ka dhintoon iimaan lahayn xayaatadana waxaa looga jeedaa iimaanka oo dee xayaatada dhabtee qiimaha leh macnawigii waa xayaatulqalbi biliimaan sidaa darteed baa suyuudi isagu waxa uu ku fasirayaa liyahlika ay yakfura wa yaxyaa ay yu'mina waayo kufrigii iyo iimaankiibaa bimacna alxayaati waalmowt iyo halaag lagu macnaynayaa marka alla wuxuu sidaa u sameeyey si ruuxii halaagsamayaa xujo cad isagoo ku sugan u halaagsamo u gaaloobo kii rumaynaya iimaanka dooranayaana xujo cad isagoo haysta u noolaado iimaanka iyo diinta u galu waxa weeyaan u doorto xujada cad ee waxa weeyaan halkaa maalintaa yowmalfurqaan halkaa ka caddaydna waxa weeye nasru lmu'miniina maca qilatihim cala aljeyshi alkathiir waa mu'miniinta iyagoo tiro iyo cadad iyo cuddaba yar halkaa rabbi ugu hiiliyey ee libintii iyo qalabadii ka helay colka baaxadda iyo xajmiga intaa leeg leh waxay tilmaamaysaa uun dee xaq iyo baadilkii inay kala caddaadeen oo yowma alfurqaan ay tahay wa ina allaha alla la samiicun kii maqal badan weeyaan bikulli maa yuqaal wax kastoo la odhanayo oo lagu hadlaya caliimun ee u ogaal badan bikulli maa yufcal wax kastoo la samaynayana og oo wax ka qarsooni aanu jirin wadkuruu waxaad xasuusataan id yuriikahum ullah ama wadkur waxaad xasuusataan nebi allow dadkana xasuusisaa ood u sheegtaa id wakhtigii yuriika uu ku tusayey id wakhtigii yuriikahum gaalada uu ku tusayey allaahu alleh fii manaamika hurdadaada dhexdeedana uu kugu tusayey qaliilan xaal ay yihiin kuwa yar iyagoo yar uu manaam kugu tusayey walow araakahum nebi maxamedow hadduu gaalada alle ku tusi lahaa kasiiran xaal ay fara badan yihiin la fashiltum waad fulayoobi lahaydeen oo waa baqan lahaydeen walatanaasactum waanad isku khilaafi lahaydeen fil amri ay amri alqitaal arrinka dagaalkana waa isku khilaafi lahaydeen walaakina allaha sallam walaakina allaha ha yeeshee alleh ayaa sallam ay sallamakum min alfashali waltanaasuc laakiin ilaahay ayaa idinka badbaadiyey inaa fulayowdaan oo fashilantaan iyo inaa iskhilaaftaan oo doodaan labadaba allah idinka badbaadiyey waayo innahu ilaahay caliimun waa kii u ogaal badan bidaati suduur laabuhu waxay u saaxiibka yihiina qalbiyada ku qarsoon ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ka og ee arkaya een waxba ka qarsoonayn waid yuriikumuuhum wadkuruu xasuusta id wakhtigii yuriikumuuhum alla uu idin tusayey gaalada haddaa mu'miniintii tihiin id wakhtina uu idin tusayey iltaqaytum aa kulanteen fii acyunikum indhihiinna uu idinku tusinayey gaalada qaliilan xaal ay yihiin kuwa yar oo wayuqallilukum idinkana alla uu idinku yaraynayey fii acyunihim gaalada indhahooda oo qolo walba qolada kale ay u arkaysay wax yar si ay ugu soo hormarto dagaalka aanay dib uga joogsan oo aanay uga maagin maxaa ilaahay sidaa u samaynayey liyaqdiya allaahu si allahu xukuma amran arrin arrinkaoo kaana ahaaday huwa amarku mafcuulaa mid la samaynayo arrin dhacayoon baaqanayn si alla u xukumo arrinkaasi u dhaco ayaa sidaa alla u samaynayey oo qitaalka inta foodda laysku daro xaqa iyo baadilka inuu ilaahay kala bayaamiyo taasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa weeyaan uu xukumayey wa ila allaah ilaahay xaggiisa unbaana turjacu lumuuru arrimaha loo celinayaa oo masiirkiiyo marjicu waa xagga rabbi jalaaludiin asuyuuti waxa uu odhanayaa haadaa qabla aliltixaam markan qoloba qolada kale indhahooda lagu yaraynayey waa intaan gacmaha laysla gelin oon fooda laystarin oo colku iyagoo isu muuqda laysku soo socday si qolana aanay u waabane qolo walba ay hore ugu dhaqaaqday ugu dhiirato laakiin bacda aliltixaam arrinku waa isbedelay oo gaalada waxa loo tusayey mu'miniintu libinlaabkood inay yihiin si ay u baqdaan oo dee ay kabaha uga cararaan oo u cabsoodaan taasina waata aayaddii suuratu aali cimraan ay tilmaantay qad kaana lakum aayatun fii fiatayni fii fiatayni fiatayni iltaqataa fi'atun tuqaatilu fii sabiili illahi wa ukhraa kaafira yarawnahum midlayhim ra'ya alcayn libinlaabkood bay xagga isha aragtida ay u arkayeen wallahu yu'ayidu binasrihi man yashaa marka yacni bacda aliltixaam markii gacmaha laysla galay waxay u arkeen mu'miniintiiba inay ku libinlaabmayaan taasina waxay ku kaliftay dee inay cararaan oo cabsoodaan allah waxau uhi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyey ow idaa laqiitum marka aada la kulantaan fi'atan koox ay fi'atan kaafira koox gaala a markaad la kulantaan ee dagaal isku haleeshaan fahbutuu sugnaada oo wadkuru llaha ilaahayna xusa kaiiraa ay dikran kaiiraa xus fara badan ilaahayna xusa lacallakum tuflixuuna likay tuflixuu si aa u liibaantaan oo guusha u gaadhaan wa atiicu llaaha ilaahay ateecaya wa rasuulahu rasuulkiisa oo walaa tanaasacuu hays khilaafina oo fa tafshaluu dabeed aad fulayowdaan oo baqataan dee haddii aad iskhilaaftaan oo watadahabo dabeed ay tagto riyo xukum awoodiinnuna marka fa tafshalu waa jawaabu nahyi ha iskhilaafina si aan fashalkan iyo dee dahaabu riixani u dhicin walaa tanaasacuu ha iskhilaafina oo ha kala tegin oo ha doodina oo fa tafshaluu dabeed dee aad fulayowdaan haddii aad iskhilaaftaan oo watadhaba ay tagta riixukum ay quwatukum awooddiinnu ay tagto wasbiruu sabra waayo ina allaha alle maca asaabiriina kuwa sabra la jirkoodu ahaaday ay binnasri wata'yiid waa xoojinayaa waanu quweynayaa aayaddanna iyadoo laga warramayo siyaaqii jihaadka iyadoo taacaadka iyo dacwada iyo khayr oo dhanna ay la mid yihiin ayaa mu'miniintii waxa la amray si ay u guulaystaan oo dee aanay u fashilmin inaanay iskhilaafina ay midaysnaadaan waxaanay la midtuun aayaddani aayaadka kale ilaahay amarkaa inagu faray wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma ja'ahum اlbayinaat wa ulaa'ika lahum cadaabun cadiim iyo aayaadka kale oo nusuusta kitaabka iyo sunnadu si fara badan oon yarayn bay ugu soo aroortay in dadka mu'miniinta la amrayo inay u midoobaan khayrka iyo taacada iyo dacwada iyo jihaadka khilaafka iyo tafaraaruqa iyo kala tagana inay ka digtoonaadaan ayaa in fara badan la amray waayo guushoodaa taa ku jirta arrintaasina maanta waa midaynu waaqic ahaan dareemayno oo dadka muslimiinta ah waxaa haybadoodii iyo cabsidii laga cabsoon jiray iyo awoodday lahaayeen waxa meesha ka saaray dee markay kala tegeen ee firaq iyo waxa weeyaan kooxo iswada khilaafsanoon midna midda kala bixinayn markay noqdeen ilaahay waxau idhi walaa takuunuu ha ahaanina kaladiina sida kuwii kharajuu baxay min diyaarihim guryahooda ka soo baxay bataran ay batiriina xaal ay yihiin kuwo kibraya oo isqaadqaadaya wa ri'aa'a annaasi ay wa muraa'iina annaas xaal ay yihiin kuwa dadka istusinaya marka haddii ismi faacil lagu awilo haddii mafcuululajlihi lagu daayana bataran liajli batarin kuwa guryahoodii uga baxay kibir iyo isqaadqaad dartii wa ri'aa'a annaas wa liajli ri'aa'a annaas iyo istus ay dadka istusayaan dartii kuwa guryahoodii uga soo baxay ha la mid noqonina oo wayasuduuna dadkana ka hor joogsanaya oo ka mancinaya can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa wallaahu allana bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan muxiitun kii koobay ee og weeyaanee wax arrinkooda ka qarsoone aanu jirin marka waxaa la tilmaamayaa nimankii quraysheed ee abujahal iyo madaxyaweyntii sanaadiidu quraysh ee markay isa soo bahaysteen iyagoo kibraya oo qooq iyo kibir ka muuqdo maka ka soo anbabaxay ee markii lagu yidhi safarkiinni waa nabadgale iska noqda yidhi walle inaanaan halkaa ka noqonayn ilaa aanu beder halkaa degno moxamed iyo asxaabtiisa aanu dabargoyno carab iyo qabaa'ilka nagu xeersan oo dhan ay ogaadaan arrinka iyagoo ay nagaga cabsoodaan arrinkaa marka waa kibir iyo qooq safarkoodiio u nabadgalay ayaa loogu taag waaya noqda iyagaa markaa bannaankii la wadhay oo meydkoodu batay oo wax yaacay iyo wax nolol lagu qabtay waxa weeyaan u qaybsamay ilaahay baa dulleeyey oo waxa weeyaan ka aargoostay marka waxaa la leeyahay kuwaa kibirka iyo istuska usoo baxay ha la mid noqonina ee idinka bixidiinna iyo jihaadkiinnu ha noqdo dee taacatan lilaahi wa ikhlaasan liwajhih walaa takuunuu ha ahaanina kaladiina sida kuwii kharajuu soo baxay oo min diyaarihim guryahooda ka baxay bataran liajli batarin kibir iyo qooq ay isqaadqaadayaan oo kibrayaan darteed uga soo baxay guryahoodii iyo degaankoodii iyo wari'aa'a annaas dadka istusida istusayaan darteed usoo baxay kuwaa ha shabihiin oo iyaga ha la mid noqonina kuwaasoo wayasuduuna ka hor joogsanaya dadkana ay innaasa dadka can sabiiliillaah ilaahay jidkiisa ka hor joogsanaya oo u diidaya wallaahu allana bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan muxiitunkii koobay weeyi wadkuruu waxaad xasuusataan id waagii zayana uu qurxiye lahum iyaga ashaydaanu kuwa gaalada ah iyo kufaarta quraysheed markuu shaydaan u qurxiye acmaalahum camalladoodii oo wa qaala uu ku yidhi laa haaliba wax idinka adkaanayaa lakum idinka idinma sugnaanin alyowma maanta min annaasi dadka xaggiisa xaal uu haalibkaasi ka mid yahay yacni maanta ruux idinka xoog roonaanaya oo idinka gacan sarraynaya dadka xaggooda idinkama sugnaanin wa innii aniguna jaarun ay mujiirun kii idin badbaadinaya idin magangelinaya ee idin gargaarayaan ahay lakum idinka marka waa markay quraysh iyo ciidankoodu soo baxayeen oo shaydaankii oo suurada suraaqa ibnu maalig oo kale isku soo ekaysiyaa waxaa layidhi intuu u yimid ayuu ku yidhi waxa weeyaan dee isagoo niyadiiyo laabta u dejinaya cidna ha ka baqanina maanta cid idin muquunin kartaa idinkama horraysee hore u socda wadkuruu xasuusta id waagii zayana uu qurxiye lahum iyaga ashaydaanu shaydaanku acmaalahum camaladooda uu qurxiyey oo wa qaala uu ku yidhi laa haaliba wax idinka adkaan karaa lakum idinka idinma sugnaanin alyowma maanta oo min annaasi dadka xaggooda idinkama sugnaanin ama min annaasi xaaluu yahay haalibkaasi cid maanta idinmuquuninasa idinma sugna wa innii aniguna baa shaydaan ku yidhi jaarun ay mujiirun lakum kii idin badbaadinaye maanta idiin hiilinayaan ahay falammaa taraa'at markii ay is arkeen alfi'ataani labadii kooxood waa muuminiintii iyo gaaladiie nakasa waa noqday shaydaankii calaa caqibayhi labadiisa cidhbood korkoodiibuu ku noqdo ay rajaca alqahqara yacnii qadaadqadaad buu u baxayo xataa madday xaggaa uma jeedsan ee isagoo cabsi iska ilaalinaya wax ku soo dhaca oo xaggaa u jeedu haddana qadaadka u socday rajaca alqahqara saasaa laydhaah waa ruuxu maaha inuu intuu istadba xaggaa u dhaqaaqay isagoo xaggaa u jeeda haddana xagga dambe inuu u noqdo weeyaan rajaca alqahqara marka nukuusku waa kaa falammaa taraa'at ilfi'ataani labadii kooxood markay is arkeen nakasa waa noqday shaydaanu calaa caqibayhi labadiisa cidhbood korkoodii buu ku noqday oo yacnii xagga dambe iyo qadaadka ayuu u laabtoo dib buu u siqay wa qaala waxaanuu yidhi innii anigu beri'un beri baan idinka ahay minkum idinka isagoo mushrikiintii quraysheed la hadlaya waayo innii anigu araa waxaan arkaa maa laa tarawna waxaydaan arkayn oo malaa'igta soo degaysa ah sadaqa fii haada dee run buu ku sheegayoo malaa'ig madad rabbaaniyaa soo daadegaysay waxa uu idhi innii anigu akhaafullaaha ilaahay baan ka baqayaa wakadaba fii haada oo dee been buu sheegay rabbi ka biqi maayo wallaahu allana shadiidulciqaabi ciqaabkiisu waa miduu daran yahay markaa dee waa sadaqaka wahwa kaduubun oo malaa'igii inay soo daadegaysu arkay waa run laakiin ilaahay ka biqi maayo oo baqasho alle kuma jirto id yaquulu lmunaafiquuna waaladiina fii quluubihim marad wadkuruu xasuusta id waagii yaquulu ay odhanayeen almunaafiquuna kuwa munaafiqiinta ah iyo waaladiina kuwa fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda uu ku sugan yahay maradun cudurku waa maradu shubha waa maradii maradkii shakiga iyo nifaaqa ilaa amraadu waxay u qaybsantaa amraadu shubuhaat waashahawaat marka waa shubhadii oo waa kuwii kufri calooleedka iyo nifaaqa uurka uu ugu jiray waxa weeyaan gaalnimada hoose qabay wadkuruu xasuusta id wakhtigii yaquulu ay odhanayeen almunaafiquuna kuwa munaafiqiinta ah iyo waaladiina kuwa fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda uu ku sugan yahay maradun cudurkaa shubhada iyo shakiga waa munaafiqnimadee wakhtigay mu'miniinta ku odhanayeen gharra waxa dagay oo lugooyey haa-ulaa'i kuwaasi nebi maxamed iyo asxaabtiisay u jeedaane diinuhum diintoodaa dagtoo lugoysay oo macnaha waxay u jeedaan nimanka sidaa u tira yar nebi maxamed iyo asxaabtiisay u jeedaane waxay nimanka baaxadda iyo ballaadhka iyo culayska ala ay isugu qaadeen ay uga hortegayaan diintoodaa lugoyso waxay isleeyihiin diin baa laydinku gargaari waa hadalkii munaafiqiinta macnaha waxay leeyihiin rag intaa leegoonay uba birdhigan karayn maxaa ka horgeeyey diin baa lugoyso diin baa naloogu gargaari bay leeyihiin waxay ku lahaayeen munaafiqiintu mu'miniinta qarra waxa lugooyey haa-ulaa'i kuwaasi diinuhum diintoodaa lugoysoy leeyihiin waana loogu gargaari ilaahay waxau idhi waman yatawakkal ruuxa tala saarta cala allaahi alle korkiisa ruuxa tala saarta fa ina allaha alla casiizun waa kii haalibah ee adag ee arrinkiisa cidina aanay beegsan karin cidina aanay ka hortegi karin xakiimun ee xikmad badan weeyaan rabbi subxaanahu wa tacaala walow taraa haddii aad arki lahayd nebi muxamedow iyo kullu man yasluxu lahu lkhitaab cid kasta oo khitaab iyo hadalka loo soo jeedin karo walow taraa haddii aad arki lahayd id wakhti yatawafaa ay oofsanayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay almalaa'ikatu malaa'igtu ay oofsanayaan oo nafta ka qabanayaan yadribuuna xaal ay garaacayaan malaa'igtu wujuuhahum wejiyadooda ay garaacayaan wa adbaarahum iyo dabooyinkooda ay garaacayaan iyo dhabarada oo wayaquuluuna lahum ay ku odhanayaan qowl yadribuunada ku yacni cadfan soo qadar wayaquuluuna lahum ay ku odhanayaan markaa ay garaacayaan ee gowda ku hayaan duuquu dhandhamiya cadaaba alxariiqi ay ilmuxriq kii wax gubayey cadaabkiisa dhandhamiya iyagoo garaacaya oo wejiga iyo dhabarkaba dubayaal xadiida kala dhacaya ayaa cadaabkaa waxgubaya dhandhamiya ay ku odhanayaan ilaahay waxau ihi daalika bimaa qadamat aydiikum ay daalika alcadaabu waadarbu garaacaas iyo cuquubada iyo cadaabkaasi haabitun wuxuu ugu sugnaaduu ugu dhacayaa bimaa bisababi maa shay sababkii kaasoo qadamad ay hormarsatay aydiikum gacmihiinnu waxaasi wuxuu idinku dhacayaa garaac iyo cadaaba waa gacmihiinnu waxay hormarsadeen gacmahana waxa uun loo cabirayaa waa xubnaha ugu badana dee acmaasha lagu qabto sida haalibka ah ee xubnaha kale wixii lagu sameeyey ay ku galabsadeenna dee waa laga goynayaa oo loo dayn maayo marka daalika bimaa qadamad aydiikum cadaabka iyo garaacistaas wuxuu idinku dhacayaa gacmihiinnu waxay galabsadeen ay hormarsadeen iyo wa ana allaha wa bianna allaha in alle laysa aanu ahaanin huwa alle bidallaamin ay bidaalimin mid dulmiyaya lilcabiidi addoommadiisa mid dulmiyaya aanu ahaanin oo maanta dallaam facaal amhilatumubaalaqadii laga macnayn maayo oo la odhan maayo ilaahay ma aha nin dulmi badane waayo dee macno faasidaa laga fahmi oo haddaanu dulmi badnayn miyuu dulmi yar yahay may ilaahay mid badan iyo mid yarba waa ka nasahan yahay oo dulmi ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ka nasahan yaho waa ka hufan yahay markaa si aan macnaha faasidka ah loo moodin inuu muraad yahay ama waxaa tidhaa bidii dulmin nisbe ka dhigoo mid dulmi u saaxiiba ma aha ama isamka faacil aslulficilkii macnihii asalka ahaa ee dulmigun ka macnee oo kasra iyo farabadnaan iska daayo bidallaamin ay bidaalimin ama bidii dulmin kasra unbaa la diidayaa oo macno faasida ah wa ana allaha wa bianna allaha iyo in alle laysa aanu ahaanin huwa alle bidallaamin ay bidaalimin mid dulmiyayo aanu ahanin lilcabiidi addoommadiisa ka da'bi aali fircawna waa khabar mubtadihiisii maxduufi oo loo soo qadaraye ay da'bu kufaari quraysh gaalada quraysheed caadadoodu ka da'bi aali fircawna waa reer fircawn caadadoodii oo kale macnaha waxaa looga jeedaa aalkanna waa bimacna alatbaaco ninkii fircawn iyo atbaacdiisii raacsanayd caadadoodii oo kale un weeyaan caadadan quraysheed iyo waladiina wadaabiladiina iyo kuwii hore caadadoodii oo kale weeyaan min qablihim iyaga ka horreeyey oo caadadoodu maxay ahayd fircoon iyo kuwii ka horreeyey kafaruu waa jumlatun mufasira lida'bihim waa jumlo qeexa soo caddaynaysa caadada lagu ceebaynayaa waxay ahayd kafaruu waa ka gaaloobeen da'bigoodu waa kane biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa ayaa kuwaa hore ay ka kufriyeen oo ka gaaloobeen fa akhadahum allahu dabeed alla wuxuu ku qabtay bidunuubihim dembiyadooday galeen sababkeedii ayuu ku qabtay waayo ina allaha alla qawiyun kii xoog iyo awood badan weeyaan shadiidu lciqaabi ee ciqaabkiisu uu daran yahay dalika biana allaha ay dalika alcadaabu haabitun cadaabka kuwaa ku dhacay wuxuu ku sugnaadoo ku dhacay bianna allaha bisababi anna allaha in alle lam yaku anu ahaanin sababkeeduu ku sugnaaday muqayiran mid doorinaya alla anu ahaanin oo beddelaya nicmatan nicmo mid beddelaya inaanu alla ahaanin baa arrinkaasi ku dhacay nicmadoo ancamaha alla uugu nicmeeyey calaa qowmin qolo korkeed uu ugu nicmeeyey xataa yugayiruu ilaa qoomkaasi iyagu ay dooriyaan oo beddelaan maa wixii bianfusihim nafahooda ku sugnaa waxaa cadaabkaasi ugu dhacay waayo sunnada alle ee beddel iyo takhyiir aan lahayn waxay ku dareertay inaan rabbi marnaba qolo nicmo uu ku galladay si aanu ka beddelayn ilaa iyagu ay beddelaan wanaag iyo khayrkay ku sugnaayeen oo gaalnimo iyo dembi ay ku doorsadaan iyo wa anna allaha wa bianna allaha wuxuu ku sugnaaday in alle uu yahay samiicunkii maqal badan caliimun ee ogaal badan jalaaludiin asuyuudi waxa uu odhanayaa ee yubaddilu nicmatahum kufra yacni inay dadka ama qoomkaasi nicmadooda gaalnimo iyagu ku beddeshaan mooyaane si kale ilaahay nicmaduu siiyey uga zuulin maayo waxau odhanayaa markaa isagoo tusaalaynaya ka tabdiili kufaari makata itcaamahum min juucin wa amnahum min khawfin wa bactha annabiyu sala allahu calayhi wasalam ilayhim bilkufri wasaddi can sabiili illaahi wa qitaali almu'miniin sidii gaaladii ree makaba ay ugu doorsadeen ama ugu beddeleen gaajadii laga quudiyey cabsidii laga nabadgeliyey nebigii loogu nicmeeyee loo diray siday ugu beddesheen gaalnimo iyo dadka inay diinta kala dagaalamaan mu'miniintana ay kula dagaalamaan diinta marka qoladaasiba waxaa lagu ciqaabay markay nicmadii gaalnimo ku doorsadeen ayaa waxa weeyaan dee cadaab iyo cuquubo ilaahay ku salliday marka macnihiiyo muraadku waxa weeye dad ilaahay u nicmeeye nicmada ka qaadi maayo iyagu haddaanay isbeddelin ilaahay ka beddeli maayo in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim markaa ummadi nicmo iyo wanaagay haysato ilaahay ka zuulin maayo haddaanay iyagu isbeddelin oo wanaagga xume aanay ku beddelin oo daacada iyo dikrigiiyo wanaagga dembi iyo dulmi aanay iyagu ku doorsan ka da'bi aali fircawna waladiina min qablihim kadabuu biaayaati rabbihim faahlaknaahum bidunuubihim ay da'bu kufaari quraysh jumladan jumladan dambana taa horunbay sii akidaysaa oo sii adkaynaysaa marka allah waxau yidhi da'buhum gaaladan ree maka iyo nimanka quraysheed caadadoodu waxa weeye ka da'bi aali fircawna fircawn iyo atbaacdiisa caadadoodii oo kale weeyi iyo waladiina kuwii caadadoodii oo kale weeyaan min qablihim iyaga ka horreeyey oo caadadoodu maxay ahayd waa jumlatun mufasira kadabuu tan weeyaan caadadoodu kadabuu waa beeniyeen kuwaa hore biaayaati rabbihim rabbigooda aayaadkiisii ayaa ay beeniyeen fa ahlaknaahum dabeed waxaanu ku halaagnay bidunuubihim dembiyadoodii wa aqraqnaa waananu qarqinnay oo biyo ayaanu ku hafinno oo ku halaagnay aala fircawna ree fircawn fircoon iyo atbaacdiisiiba wa kullun dhammaantoodna kaanu waxay ahaayeen daalimiina kuwa dulmi falay oo dembaabay bay ahaayeen allah waxau idhi inna shara dawaabbi arlada wax dul socda waxa ugu shar badan cinda allaahi alleh yacnii arlada waxa ku dul nool dad iyo duunyaba kullu maa yadubu calaa wajhi alard inna shara dawaabbi arlada wax dul tukuba oo dul socda waxa ugu shar badan cinda allaahi ilaahay agtiisa aladiina wixii kafaruu gaaloobay oo fa hum iyagu laa yu'minuuna ma rumaynayaan ilaa ay gaalnimadaa ku dhintaan oy sidaa ku baxaan alladiina gaaladaas oo caahadta aad la ballantay minhum xaalay iyaga ka mid yihiin kuwa oo marka alladiinadaa hore uun lagu sii sifeeyo ama laga beddelo oo waxa ugu shar badan wax arlada dul socda ilaahay agtiisa alladiina kafaruu alladiina kuwii baa ugu shar badan caahadta minhum oo beddel laga dhigo ama bayaanu alladiina kuwaasu alladiina kuwii ah caahadta aad la ballantay minhum xaala iyaga ka mid yihiin haddaad kaba goosato dee humuladiina aad tidhaahdana waa ku bannaan tahayoo humuladiina waa kuwii kuwaa lasoo tilmaamay sifaadkooga caahadta aad la ballantay minhum xaalay kuwaa ka mid yihiin summa yanquduuna dabeed burinaya cahdahum ballantooda fii kulli mara mar walbana haddana ballanta burinaya oo marnaba aan buuxinayn walxaal bay burinayaan hum iyagu laa yattaquuna aanay alle kaga baqanayn ballanburintooda ayaa ay burinayaan oy u badheedhayaan ballanburinta ilaahay markuu tilmaamay sifaadka xun ee kuwaasi ay leeyihiin ayaa kayfiyadii mucaamaladoodiiyo sidii loola dhaqmi lahaana uu tilmaamaya alle tabaaraka wa tacaala oo alle waxau ihi fa imaa tadqafannahum haddaad kuwaa hesho filxarbi dagaalka dhexdiisa haddaad ka hesho oo aad kuwaa gacan ku dhigto kuwa sifaadkaa xun leh ee ballanta burinayeen wacadka iyo kelmadda iyo qowlka toona aan lahayn fa imaa tadqafannahum kuwaa haddaad heshood ku guulaysatood gacanta ku dhigto filxarbi dagaalka dhexdiisa kuwaa haddaad ka hesho fasharid ku kala gee oo ku kala didi ama ku kala kaxee bihim bisababihim iyaga sababtooda waxaad ku kala kaxaysaa man cidda khalfahum ka dambaysa ee min almuxaaribiin dee gaalada kula dagaalamaysa ah maxaad iyaga sababkooda kuwaa ugu kala didin lacallahum lacallahum yadakaruuna lacallahum waxay mudan yihiin kuwaa ka dambeeya damiirku waa man khalfahumta eh yadakaruuna ay yataciduuna bihaa ulaa dee kuwaa inay wax ku qaataan oo cibro iyo cashar u noqoto oo ay sidaa kaaga baqaan bay mudan yihiin ama lacallahum yadakaruuna likay yadakaruu si ay kuwaasi u waantoobaan oy cibro ugu noqdaan macnuhu markaa waxa weeyi haddaad kuwaa gacan ku dhigto kuwaa bilaa ballanta ah waxaad marisaa cuquubo iyo cadaab iyo culays ay kuwa ka dambeeyaa kuwaan toobaan oo cashar iyo cibro ay kuwaa ka dambeeya u noqdaan si aanay cid kale waxa weeyaan kuugu soo dhicin marka man khalfahum waa gaalada kale kuwan cibro iyo cashar uga dhig ay wax ku qaataan macnaha cuquubada iyo culayska aad marinayso fa imaa tadqafannahum kuwaa ballanta burinaya haddaad hesho oo filxarbi dagaalka dhexdiisa nebi maxamed oo aad ka hesho fa sharid ay fa farriq farriq ayuu odhanayaa jalaaleynku ku kala kaxee oo ku kala didi bihim bisababihim kuwan aad gacanta ku dhigtay sababtooda macnaha cuquubada iyo dhibaatadaad marinayso sababkeeda waxaad ku kala kaxaysaa kuwan sababtooda man khalfahum kuwa ka dambeeya ee gaaladee dagaalka kuula jira oo cuquubadaad kuwan marisaa kuwaa cashar ay ku cibro qaataan ha noqdaan kuwaa ka dambeeya maxaad kuwan sababtooda kuwaa ka dambeeya ugu kala didinaysaa lacallahum yadakaruuna likay yadakaruu si kuwaa ka dambeeya ay ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan kuwan waxaad ku samaysay oo lacalla aladiina khalfahum yataciduuna bi haaulaa cuquubada iyo tankiilka iyo dhibkaad kuwan mariso si ay kuwa ka dambeeyeen kuu imane ay ugu sii waantoobaanoo wax ugu sii qaataan allah waxau ihi wa imaa takhaafanna haddaad ka baqata nebi moxamedow min qowmin ay min qowmin caahaduuka qolo kula ballantay haddaad ka baqato khiyaanatan ay khiyaanatan fii cahdihim khiyaano ballantoodii ay kaaga baxayaan haddaad uga baqdo qolo ballankuugula jirtay fambid u tuur ilayhim iyaga xaggooda u tuur kuwa aad ka baqday inay ka baxayaan ballantii ay cahdahum ballantii idin dhexaysa u tuur calaa sawaa xaala kownikum calaa sawaa xaal aa ku dul sugantihiin adiga iyo iyaguba sinaansho aa ka siman tihiin ogaalka ballantaasi in laga baxay oo aanay guntanayn waayo in allaha alla laa yuxibu ma jecla alkhaa'iniina kuwa wax khiyaameeyo alla ma jecla tabaaraka wa tacaala halkanna waxaa lagu tilmaamayaa yacnii iyadoo qolo ballan ay u xidhan tahay nebi maxamed sal ly slam iyo asxaabtiisa qoladaa ballanta lagula jiree gaalada ahayd haddii ay ka soo muuqato amaarado iyo calaamado tilmaamaya ballantii inay ka baxayaan ficlan kamay bixin waayo kol hadday ballanta ka baxaan fambid ilayhim calaa sawaa meesha ma taallo nabdigu wuxuu yaallaa marka amaaraduhu iyo calaamadihii ay soo ifafaalihii soo baxo ayaa fambid ilayhim calaa sawaa haddiise ay kaba baxaan oo iyaguba ay dagaalkii qaadaan dee waa la yska celinayaa waana lagu duulayaa wax loo sheegayaana ma jiro marka jalaalaynku waxau odhanayaa waimaa takhaafanna min qowmin caahaduuka khiyaanatan fii cahdin biamaaratin taluuxu laka amaarad iyo astaan kuu muuqanaysa oo kuu daahiraysa haddaad kaga baqata inay ka baxayaan ballantii dee fambid ilayhim calaa sawaa ay fatrax ilayhim cahdaw ballantooda u tuur oo waxaad ku tidhahdaa war ogaada ballaninooma xidhna si aad isku mid uga noqotaan ogaalka ballantii inay dhammaatay adig iyo iyagu oo waxaa la diidayaa xataa haddii laga shakiyey in aayarun weerar lagu qaado si aan loogu qaadan dee nebi maxamed iyo asxaabtiisu inay khiyaameeyeen ilaahayna dee laa yuxibu lkhaa'iniin markaa si aan khiyaano loogu tuhmin ayaa la yidhi u sheego waxaad tidhaahdaa war hooya ogaada ballan inoo xidhani ma jirta waa inoo dagaal waa in lays ogaado waayo khiyaamada yacni waxa weeyaan dee islaamkii iyo diinteennu shaqo kuma leh gaalna ha noqdee la khiyaamayn maayo oo waxa weeyaan wixii ballan iyo cuhuud la galo waa la dhowrayaa markaa fambid ilayhim calaa sawaa waxaa odhanaya jalaaleynku ay mustawiyan anta wahum fi lcilmi xaal aad ka siman tihiin adiga iyo iyagu ogaalka arrinkaa ogaalkana waxaa lagaga sinaanayaa uun waar ogaada ballantii waa dhammaatee ballan inooma xidhna nin iyo taagtii wa imaa takhaafanna haddii aad ka baqda nebi maxamedow min qowmin qolo khiyaanatan khiyaano ay ballantii idin xidhnayd ay kaaga baxayaan haddaad uga baqato oo amaarado tusinaya inay ka baxayaan kuu muuqato fambid u tuur ilayhim iyaga u tuur ay cahdahum ballantii idiin dhexaysay u tuur calaa sawaa xaal aad ku dul sugantihiin sinaansho aad ka simantihiin ogaalka arrintaa waayo in allaha alle laa yuxibu ma jecla alkhaa'iniina kuwa wax khiyaameeya walaa yaxsabanna yaanay u malaynin oonay u malaynin alladiina wixii kafaruu gaaloobay yaanay u malayn anfusahum nafahooda usoo qadar mafcuululawalka nafahoodiiyay moodin sabaquu inay alle ka dheereeyeen oo ka fakadeen oo ka carareen waayo inahum iyagu laa yucjizuuna ilaahay ma cajsi yacni ma cajsi gelin karaan oo meelnana kagama fakan karaan rabbi laa fi lardi walaa fi samaa cirna maba gaadhi karaan dhulkay dul socdaanna ilaahay kuma cajsi gelin karaan marka waa man najaa min badrin falaa yucjizu allaha ciddii beder badbaaday ilaahay meelna kagama fakan kartee meel walba ilaahay waa ku qaban karaa waana kaga aargoosan karaa walaa yaxsabanna yaanay u malaynin aladiina wixii kafaruu gaaloobay anfusahum nafahooda yaanay u malayn sabaquu inay ilaahay ka dheereeyeen oo ka fakadeen yay moodin waayo inahum iyagu laa yucjizuuna ilaahay ma cajsi gelin karaan oo meelnaba kagama carari karaan allah waxau ihi wa acidduu u diyaargarooba oo u diyaarsada wa acidduu u diyaarsada lahum iyaga gaalada maa shaygii istadactum aada awoodaan u diyaarsada kaasoo min quwa xoog iyo awood ah iyo wa min ribaati alkhayli fardaha xidhitaankooda jihaadka loo xidhayo u diyaarsada gaalada turhibuuna xaal aad ku baqagelinaysaan bihi icdaadkaas oo masdarka acidduuda laga fahmayay icdaadka u celi damiirka turhibuuna xaal aad ku cabsigelinaysaan bihi icdaadkaas iyo diyaarinta aad u diyaarinaysaan gaalo awood iyo xoog iyo cududba caduwallaahi ilaahay cadowgiisa aad ku cabsigelinaysaan iyo wa caduwakum cadowgiinna iyo wa aakhariina kuwo kale aad ku cabsigelinaysaan kuwaa kale oo min duunihim iyaga sokodood ahaado munaafiqiintii kale iyo yahuuddii ah kuwaa kale oo laa taclamuunahum aydaan ogeyn idinkoo allaahu alla yaclamhum uu ogyahay wamaa tunfiquu waxaad bixisaan oo min shayin shay ah fii sabiili illaah oo ilaahay jidkiisa aa ku bixisaan yuwafa waa laydiin oofinayaa abaalkiisa ilaykum idinka walxaal baa laydiin wafaynayaa oo laydiin dhammaystirayaa antum idinka laa tudlamuuna aan laydin dulmiyeyn oo wanaaggaa iyo khayrkaa aad samayseen aan laydinka nuqsaaminayn marka aayadda ilaahay wuxuu ku amray mu'miniinta wujuubu licdaad inay waajib tahay in loo diyaargaroobo oo laysu diyaariyo oo xoog iyo cudud iyo cadadba dee gaalada dagaalkooda iyo jihaadkooda dadka muslimiinta inay u diyaargaroobaan waana arrinta maanta dadka muslimiintaa ka dhiman oo dee intay gaalada gacanta hoos haystaan ay leeyihiin idinku hubkana siiya dee maxaabay ugu diyaargaroobi iyagoon iyagu awood ay wax kula soo baxaanba lahayn waajibkuna wuxuu ahaa inay iyagu bartaan oo isu diyaariyaan oo xoog iyo cududba ay samaystaan si ay cadowgooda gaalo isaga celin karaan oo ay waxa weeyaan uga hortegi karaan waxaa kaloo ladil- la tilmaamayaa icdaadku dee inuu gaadhi karo ilaa marxalati alirhaabo ilaa xad cadowga kaa soo horjeeda aad cabsi gelin karto ee wax alla wixii aad heshaba waad ku fiiqi kartaa macnuhu maaha waxaanu waxba isaga kaa tirinayn oo waxba aanad ku yeeli karin haddaad tidhaa waan kala hortegayaa dee waxba tari maysid adiguna naftaada waad halaagtay laakiin turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum waa wax u dhigma ama waxa weeyaan dee cabsi gelin kara ama aad wax ku yeeli karto cadowga kaa soo horjeeda dee maanta itaalka iyo xaalka muslimiintana waynu ognahay laakiin waajibka waa acidduu lahum kama dhicina wuu saaran yahay madax iyo mijaba inay hadafkaa hiigsadaan oo isu diyaariyaan siday cudud u heli lahaayeen cadowgooda ay ku muquuniyaan wa acidduu u diyaargaraysa lahum iyaga gaalada ma statactum waxaad kartaan oo min quwatin xoog iyo awood ah iyo wa min ribaati alkhayli fardaha xidhidooda jihaadka loo xidhaya u diyaarsada gaalada dagaalkooda u diyaariya turhibuuna xaal aad ku cabsigelinaysaan bihi icdaadka iyo diyaarintaas caduwa allaahi ilaahay cadowgiisiiyo wa caduwakum cadowgiinnaba iyo wa aakhariina kuwo kalena aad ku cabsigelinaysaan kuwaasoo min duunihim kuwaa sokadood ahaadoo kaba sokeeya oo munaafiqiintu ay ka mid tahay kuwaasoo laa taclamuunahum aydaan ogeyn oo allaahu alla yaclamuhum uu og yahay wamaa tunfiquu yacni halkaa waxaa laga qaadanayaa dee nebi moxamed iyo saxaabadiisii marka lagula khitaabayo laa taclamuunahum cid waaqaca iyo waayaha adduunka ka dhacaya oo dhan koobi kartaa dee ma jirta allunbaa koobay cilmiga aadamuhu mar walba waa kooban yahay waxaa laga yaabaa wax kuu dhowoon kaaba dheerayn inaanad warba ka hayn wamaa tunfiquu waxaad bixisaan oo min shayin shaya fii sabiili illaah oo ilaahay jidhkiisa aad ku bixisaan wax alla wixii ilaahay jidhkiisa aad ku bixisaanna yuwafa waa laydin oofinayaa ilaykum idinka walxaal antum idinka laa tudlamuuna aan laydin dulmiyeyn waxna aan laydinka nuqsaaminayn wain janaxuu hadday u iishaan mushrikiintii lisalmi heshiiska iyo nabadgelyada hadday u iishaan fajnax u iilo adiguna nebi moxamedow lahaa heshiiskaa iyo nabadgelyada u iilo oo la qaado oo watawakal tala saaro cala allaah ilaahay korkiisa tala saaro arrinkaaga u dhiibo waayo innahu ilaahay huwa alle assamiicu waa ka maqalka badan alcaliimu ee ogaalka badan tanna waxay tilmaamaysaa uun dee dadkii muslimiinta ahaa iyo gaalada haddii maslaxa ku jirto dee waxa weeyaan in heshiis iyo ballan la wada xidhan karo allah waxau ihi wain yuriiduu haddii ay doonaan an yakhdacuuka inay ku dagaan nebi moxamedow ay bisulxi oo heshiiskaay kuu soo bandhigayaan inay kugu dagaan oo kuugu diyaargaroobaan haddii ay damcaan fa inna xasbaka kaafigaagu allaahu alla weeyi huwa alle alladii waa allaha ayadaka ku xoojiyey nebi moxamedow binasrihi guushiisa iyo gargaarkiisa kugu xoojiyey iyo wa bilmu'miniina mu'miniintana kugu xoojiyey oo wa allafa ilaahay waa ka isku soo dumay ee isu soo dhoweeye bayna quluubihim mu'miniinta quluubtooda ka isku soo dumay ee isu soo dhoweeye waa rabbi waxaa loo jeedaa nimankii ansaareed ee aws iyo khasraj ee cadaawadda guunkii ay u dhexaysay ilaah baa qalbiyadoodii isku soo dumay oo maxabbo iyo walaaltinimo dhexdooda dhigay ilaahay waxau idhi low anfaqta haddaad bixin lahayd nebi moxamedow maa fil ardi arlada dhexdeeda waxaa ku sugan jamiican xaal ay tahay dhammaanteed maa allafta iskumaad soo dhowayseen bayna quluubihim qalbiyadooda iskumaad soo dumteen walaakina allaha ha yeeshee alle ayaa allafa isu soo dhoweeye baynahum dhexdooda waayo innahu ilaahay casiizun waa kii qaalib ee adag xakiimun ee xikmad badan marka ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa awooddiisa quluubtooda isugu soo dhoweeyey oo ku mideeyey waayo qalbigooda ka hayee ku tasarufaya waa rabbi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha nabiyu nebiyow xasbuka kaafigaagu allaahu alla weeyi waman itabacaka wa xasbu man mid kaafigiisuna waa alle kaasoo itabacaka ku raacay oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah halkan jalaaluddiin asuyuuti isagu waxa uu ku cadfayaa wamanta lafduljalaalaha marfuuca ah mantuna markaa maxalu rafcay noqonaysaa waxau yihi markaa xasbuka allaahu wa xasbuka man itabacaka marka macnuhu waxa uu noqonayaa kaafigaagu waa ilaahay waxa kaloo kugu filan mu'miniinta ku raacday oo xasbigii baa dee ka dhaxaynaya allah iyo atbaacda nebiga ee mu'miniinta ah xasbuka allaahu wa xasbuka man itabacaka min almu'miniin laakiin culimmada muxaqiqiintu macnaha way daciifiyeen oo macno laga xoog badan yahay bay ku tilmaameen oo waxaanay ku sababeeyeen xasbiga iyo kifaayadu waa khaalisatun lilaahi waxda ilaahay bay u badhax tiranta oo qur'aanka haddaad u fiirsato siyaaqa aayaadka ku soo arooray xasbiga iyo kifaayadu allunbay u badhax tireene cid kale lamay wadaajin aladiina qaala lahum annaasu ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaanan wa qaaluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil waxay yidhahdeen kaafiga iyagu waa allah mid la tala saartana alla ugu wanaagsadan tabaaraka wa tacaala ilaah baa ugu nicmo badnaado ugu wanaag badan aayaddii kale alaysa allaahu bikaafin cabdah ilaahay miyaanu ahaa nin mid ku filan addoonkiisa waman yatawakal cala allah fahuwa xasbuh ilaahay baa kaafigiisa ah aayaddii kale walow annahum raduu maa aataahum allahu warasuuluh wa qaaluu xasbuna allahu sayu'tiina allahu min fadlihi warasuuluhu innaa ila allahi raagibuun hadday raalli ka noqon lahaayeen maa aataahum allahu warasuuluh ilah iyo rasuulkiisu waxay siiyeen wa qaaluu xasbuna allahu oy odhan lahaayeen kaafiga iyagu waa allah aayaddaas iitaagii waxaa laga dhexaysiiyey bayna allahi wa rasuulih aliitaa oo hadday odhan hadday raalli ku noqon lahaayeen maa aataahum allahu warasuuluh oy odhan lahaayeen sayu'tiina allahu min fadlihi warasuuluh aliitaa waxaa laga dhexaysiiyey bayna allahi wa rasuulih laakiin xasbigii markii la marayay wa qaaluu xasbuna allah wa rasuuluhu lama odhan marka sheekhulislaam ibnulqayim caleyhi raxmatullah wuxuu odhanayaa halkaa in kifaayada markaa laga dhexaysiiye allah iyo atbaacda mu'miniintu waa khata'un maxdun buu odhanaya waa gaf badhax tiran lianna alkifaayata lilaahi waxdah siyaaqa qur-aankana xasbigu wuxuu soo arooray uun isagoo ilaahay u badhax tiran oon cid kale lala wadaajin faqul xasbiya allaahu laa ilaaha illaa huwa calayhi tawakaltu wa huwa rabu lcarshi alcadiim markaasi aynu xasbiga khaalis uga dhigna lilaah waman waxaynu ku cadfaynaa kaafta maxalu jarka taalee xasbuka halkaasaynu wamanta ku xidhaynaa macnuhu markaa wuxuu noqonayaa yaa ayuha nabiyu nebiyow xasbuka kaafigaagu allaahu ilaahay weeye waman ittabacaka wa xasbu man mid kaafigiisuna waa allaahun kaas oo ittabacaka ku raacay oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah markaa xasbuka wa xasbu man waxay ku cadfamaysaa markaa kaafta maxalu jarka taalee xasbuka ayaa lagu cadfayaa yaa ayuha nabiyu nebiyow xarid ku boori oo ku dhiirigeli almu'miniina mu'miniinta ku boori cala alqitaali dagaalka iyo jihaadka mu'miniinta ku boori in yakun haddii ay ahaadaan minkum idinka ay idinka mid ahaadaan cishruuna labaatan labaatanka oo saabiruuna sabraya yaklibuu waxay ka adkaanayaan mi'atayni laba boqol wa in yakun hadday ahaadaan minkum idinka ay idinka mid ahaadaan mi'atun boqolna yaklibuu waxay ka adkaanayaan alfan kun oo min aladiina kuwii ka mida kafaruu gaaloobay biannahum maxay uga adkaanayaan biannahum bisababi annahum iyagu gaaladu inay yihiin sababkeeday kaga qaalib noqonayaan qowmun qolo laa yafqahuuna aan fahmayn oo ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo cadamadiisa iyo maalinta dambe iyo qiyaamo toona kuwa aan garanayn inay yihiin sababteeda ayay kaga qaalib noqonayaan oo jamalku waxau odhanayaa futuuxaatulilaahiyaha biannahum qowmun laa yafqahuuna wahum jahala billaahi walyowmi alaakhir laa yuqaatiluuna اxtisaaban wاmtihaala wاbtigaءa ridwaan اllah midla اlmu'miniin wainamaa xamiyatan falaa yastaxiquuna اnasra macnaha waa dad aan fahmayn oo jaahil ka ah ilaahay iyo maalinta dambaba uma dirirayaan iyagoo ajarka ilaahay ka doonaya oo ka xisaabsanaya oo rido rabbi raadinaya uma dagaalamayaan sida mu'miniinta waxayse u dagaalamayaan uun waa un xamaasad iyo jaahiliye iyo qiiro jaahilnimo oo waxa weeyaan dee difaaca uun qabyaaladooda iyo reerahood iyo naftooda ay difaacayaan iyo xamiyada mooyaane daafic kaloo diineed kuma xambaarayo sidaa darteed ma mutaysanayaan nasriga iyo gargaarka allah waxau ihi al'aana hadda imikadan ayaa khafafa allaahu ilaahay idinka fudaydiya cankum idinka ay haada alxukma xukumkaa hore oo wacalima ilaahay waxa uu ogaa anna fiikum dhexdiinna inuu ku sugan yahay dacfa yacni taagdarro iyo daciifnimo marka aayadda hore aayaddan dambe ayaa horta nasakday aayadda hore aayaddan hore dee waxaa waajibka saarani u ahaa ninkii toban laab inuu u birdhigto aanu ka baxsan oo marka labaatan la leeyahay laba boqol hala diriraan oo ha ka xoog roonaadaan dee waa toban laab soo maaha marka kaasi xukumkii saabiq ahaa buu ahaa ninku inuu toban u birdhiganayo oo tobanlaabkii oo dee waa kaa boqolkii la leeyahay alfan waa toban laab laakiin arrinkaasi markuu ku cuslaaday waa la nasakhay waana laga fudaydiyey xaalkiina wuxuu ku soo arooray qofku inuu libinlaabkii uun u birdhigan karo laakiin saddex laab xataa hadday gaadho inuu ka carari karo oo qofku laba nin uu la dagaalami karo markaa dee boqolkii laba boqol kunkii laba kun waa dicfayn waa un libinlaab waxa waxa weeyaan qofkii ay waajib ku tahay inuu waxa weeyaan u jilib dhigo oo aanu ka cararin laakiin haddii libinlaab ay ka bataan gaaladu markaa baxsadku waa u bannaan yahay kuna dambaabi maayo ilaahay waxau yihi markaa alaana hadda imika khafafa allaahu ilaahay waa fudaydiyey oo cankum idinka waa idinka fudaydiyey xukumkaas ay haada alxukma wa calima ilaahay waxa uu ogaa ana fiikum dhexdiinna inuu ku sugan yahay dacfaa taag darro fa in yakun hadday ahaadaan oo minkum idinka idinka mid ahaadaan mi'atun boqol boqolka oo saabiratun sabraya yaklibuu waxay ka adkaanayaan oo ka qaalib noqonayaan mi'atayni laba boqol waa libinlaabuun wa in yakun hadday ahaadaan minkum idinka idinka mid ahaadaan alfun kun hadday idinka mid ahaadaanna yaklibuu waxay ka adkaanayaan alfayni laba kun biidni illaah ilaahay iidankiisaanay kaga adkaanayaan wallaahu allana maca saabiriina kuwa sabra ayuu la jirkooda ahaaday ay binasri wata'yiid oo uu xoojinayaa una gargaarayaa allah waxau ihi maa kaana uma ahaanin linabiyi nebi uma ahaanin oo uma habboona umana cunanto an yakuuna inuu ahaado lahu nebigaasi asraa kuwa lasoo qafaashay oo maxaabiis dagaal ah oo furasho laga qaato yacnii dad lasoo qafaashay in la furto umay ahaanin nebi inay kuwaasi u sugnaadaan xataa yudkhina ilaa uu gaalada jilciyo oo dilka ku badiyo fil ardi arlada dhexdeeda oo yudkhina lagu macneeyo yukhira min qatli lkaafiriin uu farabadiyo oo ku daciifiyo gaalada dilka ama xataa yudkhina ay yatamakana fi lardi wa takuuna lahu alquwa ilaa dhulka uu makansado ku adkaado ku xoogaysto oo awood iyo cudud uu helo turiiduuna waxaad doonaysaan haddaa muuminiintii tihiin carada addunyaa adduunyada dhaldhalaalkeeda iyo dheefteeda ayaad doonaysaan wallaahu allana yuriidu waxa uu doonayaa alaakhira aakhiro ay thawaab alaakhira abaalmarinta aakhira ayaa allana idinla doonayaa wallaahu allana casiizun kii qaalib ee adag weeyaan cidina waxa weeyaan ka hor iman karin xakiimun ee xikmad iyo xukunba leh lowlaa kitaabun haddii aanu kitaab jiri lahayn qoraal hore kitaabkaasoo min allaahi alle xaggiisa ka ahaaday kaasoo sabaqa hormaray huwa kitaab kitaab hore iyo qoraal hore oo hormaray haddaanu jiri lahayn lamasakum waxaa idin taaban lahaa fii maa akhadtum fiidu waa sababiye fii maa shay sababkii waxaa idinku taaban lahaa kaasoo akhadtum aad qaadateen oo furashadii dadkii maxaabiista ah aad ka qaadateena cadaabun cadaab baa idinku taaban lahaa cadaabkaasoo cadiimun weyn aayaddan waxaa lagaga waramayaa waa asraa badrin yacnii dadkii maxaabiistii lasoo qafaasho maalintii beder dee waa tii toddobaatanna laga laayay madaxyooyintii gaale toddobaatanna laga qafaashe nolol lagaga qabsaday markaa dadkii lasoo qafaashee maxaabiista ahayd xukunkoodii iyo arrinkoodii weeyi nebigu sala allahu calayhi wasalam markii maxaabiistaa lasoo qabtay saxaabadiisa waa la tashaday oo wuxuu yihi war maxaynu yeellaa cumar isagu waxau ihi yaa rasuula allah anuu waxaan arkaa nimanka in dhegta dhiigga loo daro weliba nin walba ninka xiga loo diro si loo ogaado ilaahayna tabaaraka wa tacaala qalbigeenna ugu ogaado inaynaan marnaba u jixinjixayn gaal iyo cadow walowkaynoogu dhowna ha noqdee cumar saasuu ku teliyey nebigu sala allahu calayh wasalam ra'yigii cumar ma qaadan haddana abuubakar baa hadlay abuubakar baa yidhi yaa rasuulallah anigu waxaan arkaa innahum alahlu waalcashiira nimankani waa xigtadii iyo ehelkii iyo cashiiradii waxaaba suurowda inay soo islaamaan oo iimaankiiyo wanaagga rabbi uu waafajiyo waxaanan u arkaa nimanka in lana sii daayo furasho madax furashana laga qaato si ay muslimiintu cudud iyo awood ugu helaan oo u kaalmaystaan ra'yigii abuubakar baa nebigu qaatay sala allahu calayhi wasalam waa la sii daayey madax furashona waa laga qaatay tiibaa markaa canaantan iyo aayaddani ku soo aroortay in aanay habboonayn ilaa uu nebigu xoogaysto oo cudud adag la helo oo gaalada la jilciyo in madax furasho laga qaato maxaabiistoo la sii daayo inaanay habboonayn oo sida habbooni ay ahayd waxa weeyaan ra'yigii iyo taladii cumar oo mar haddii bilow lagu jiro oo aan weli la xoogaysan in nimanka la laayo marka waxay ka mid ahayd un dee muwaafaqaadkii cumaroo cumar wuxuu ahaa mulhamu haadihi al umma mulhamkii ummadda nebi moxamedo meelo badan ayuu waxyiga ka waafaqay tanaa ka mid ah oo ra'yigiisa u waafaqay waxyigu ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamo uu yidhi turiiduuna carada addunyaa wallaahu yuriidu alaakhira waxaa loo nisbeeyey mu'miniintii kale saxaabada oo turiidu lama odhan nebiga laakiin dadkii kalea loo nisbeeyo in dhalaal iyo dheef adduunye ayaa doonaysaan baa la yidhi allana ajar iyo abaal aakhiruu idinla rabaa caradkuna waa maa yacridu min alcawaarid wa yafnaa walaa yabqa caarid waxaa loo yidhi waa wax soo darriyaya oon daa'imayn oo baaba'aya oon baaqi noqonay markaa dheef yaroo adduunyo oo baaba'aysoon marnaba baaqi noqonayn ayaa rabtaan waa fidaaga iyo furashada iyo xoolaha laga qaadanayo gaaladee ilaahayna ajar iyo abaal aakhiruu idinla rabaa ilaahay waxa uu yihi lowlaa kitaabu min allaahi sabaqa wuxuu odhanayaa jalaalaynku ay biixlaali alghanaa'imi waalasra haddaan qoraal hore u tegey qoraal horeeyey oo hore alla u qoruu u xukumo looxul maxfuudka hore loogu qoray in khanaa'imtaas iyo maxaabiistaa wixii lagu furtaa inay xalaal idiin tahay qoraal horeeyo hore ilaahay u banneeyey haddaanu jiri lahayn madax furashadaad qaadateen cadaab daran baa idinku haleeli lahaa laakiin waxaanu idiin haleelin qoraal horreeyaa jiray oo bannaynaya dee in laydiin banneeyey wixii aada soo qaniimaysataan ama wixii madax furasho ah marka culimmada waxay yidhaahdaan wixii maxaabiis dagaal lagu qabsado imaamka muslimiinta ee dadka muslimiinta u talinaya hoggaanka u ah ayaa mukhayar u ah bayna umuurin arbaca afar arrimood inuu furasho ka qaatoo sii daayo inuu iskaba sii daayo bilaa madax furasho in la laayo in waxa weeyaan la addoonsado afartaasu khiyaaru leeyahay waana xasab almaslaxa oo kolba sida uu danta muslimiinta iyo diinta u arko ayuu imaamku samaynayaa ilaahay waxau ihi maa kaana uma ahaanin linabiyi nebi uma ahaanin an yakuuna inay u ahaadaan lahu isaga asraa kuwa lasoo qafaashay oo madax furasho laga qaadanaya xataa yudkhina fi lardi ilaa arlada uu ku xoogaystuu ku adkaado ama gaalada uu jilciyo oo dilka uu ku daciifiyo turiiduuna waxaad doonaysaan carada addunyaa adduunyada dheefteedan degdegaysa ayaa doonaysaan wallaahu allana yuriidu wuxuu idinla doonayaa alaakhira ay hawaaba alaakhira abaalmarinta aakhiro wallaahu allana casiizun waa kii haalib ee adag xakiimun ee xikmad badan lowlaa kitaabun haddii aanu kitaab hore jiri lahayn yacni qoraal hore waa jiraaye lowlaa kitaabun kitaab haddii aanu jiri lahayn ama qoraal min allaahi alle xaggiisa ka ahaaday kitaabkaasoo sabaqa hormaray huwa kitaabku qoraal hore oo looxul maxfuudka hore loogu qoro hormaray haddaanu mawjuudan ahayn mid jira waa jiraaye lamasakum waxay idin taaban lahaa fii maa ay fii sababi maa shay sababkii waxay idinku taaban lahaa kaasoo akhadtum aad qaadateen oo madax furashadiiya cadaabun cadaab baa idinku taaban lahaa cadaabkaasoo cadiimun weyn waxaase aanu idiin taaban horay u hormartay in khanaa'imta iyo fidaagaba laydiin banneeyey oonay xaaraan idinka ahayn oo khasaa'istii nebi maxamed ba ay ka mid ahayd dee ixlaalu lghanaa'im fakuluu cuna ayaa rabbi u yihi mimaa kii xaggiisa ka cuna wax hanimtum aa haniimaysateen wixii aad soo haniimaysateen xaggiisa ka cuna xalaalan xaal uu yahay xalaal maagaasi oo maadaa mawsuulka ahba laga xaaleeyo ama caa'idka lasoo qadarayo mimaa hanimtumuuhu xalaalan xaal uu yahay kaasi fakuluu cuna mimaa kii xaggiisa wax ka cuna hanimtum aa soo haniimaysateen xalaalan xaal uu yahay xalaal xalaashaasoo tayiban wanaagsan waataqu llaaha ilaahayna ka baqa waayo ina allaha alla kafuurun waa kii dembi dhaafis badan raxiimun ee addoommadiisa u naxariista allahu aclam